wasiirka wasaaradda beelaantay arrimo qoyska xuquuqul insaanka koonfur galbeed marwe shamse maxamed yarow oo weheliyayaan wasiirka wasaaradda walbarashada wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo waliba si wadajirayo on kormeerana dugsiga umulisooyinka magaalada baydhabo oo ka jiraan gabdho badan oo la baro umulisnimada hanas oo lagu shaalsheenay gobolada koonfur galbeed mas-uuliyiinta iyo ujeedka kormeersho haysada iyo andareerta walbarashada gabdho ka jira xaruntan iyo oona markaas onkuur galeen baahiyo walbarasho ku jira xarunta way banayo sheegana in lagu shaqeeyi doono horumarinta xarunta barashada cumulisnimada dhige magaalada baydhabo ankoreen maamulka xarunta baydhabo madhawey fariiya weyba warbixin iyo ku siiday mas-uuliyiinta walyaabo markaas iyo goobdaasi xaruntu booqasho kormeer oo noogu tagay noogu imaaday in oo ay wax ka ogaadaan machadkan caafimaadka amase baydhabo midwifery training institute oo aan annagana aan ugu warbixinay waxyaabihii ka jiray meesha howlaha aan qabanno oo ah muxuu ahaa tababarka umulisooyinka oo laga soo bilaabo maxaa la dhahayay labada kun toban iyo afartii ilaa iyo hadda inuu iskoolkan uu furan yahay shan dufcadoodna ka baxday laba dufcadoodna ku jirto oo iskuulkana xoogaa inuu gaab ku jiro warbixintana aan u jeedinay tirada ka baxday hataa haddaan soo koobo boqol iyo wax la jiro ka baxday iyo boqol iyo wax la jiro hadda ku jirto markii la isku geeyo saddex boqol oo arday inay iskoolkan uu tababaray oo umulisooyin yaryar ah oo secondary soo dhammaystay heer jaamacadeed ah oo ay wax ka baranayaan ka kala yimid muxuu ahaye gobolka bokool shabeellada hoose iyo bay stateka oo dhan si loo yareeyo dhibaatada ka imaato hooyada iyo dhallaanka si loo yareeyo daraaddeeda ayaa iskoolkan uu u furan yahay una shaqeynaya dhinaca kale wasiirka wasaaradda bilaanta koonfur galbeed marwe shamse maxamed yarow iyo wasiirka wasaaradda walbarashada koonfur galbeed iyo wayba ka dheeradana inyo muhiimad ah in gabdhayo helaan aqoon ka filan wasaarad ahaan iyo garab suruma doonaan si lan hooji walbarashada gabdho waana iyo aan badbaadiyaan hooyo walba soomaaliyeed dhammaanteenna maanta waxaan garannay inaan soo booqanno xuruntan oo lagu tababarayo gabdho umulisooyin ah oo sida maamulka ay nooga warbixiyeenna ay noo sheegaan shan dufcadood inay ka soo qalinjabisay lana furay laba kun afar iyo tobankii haddana laba dufcadood ay gebagebo ay u tahay waxbarashadoodii sidaasoo kale gaabna uu soo galay hay-addii fanka siin jirtay ayagoo si isxilqaana ku shaqaynayo oo dhexda u xirtay yaa maanta waxaan qiraynaa inaan u imaannay oo aan isheenna aan ku aragnay markaan soo u kuurgalnay oon soo booqannay gabdhihii qolalkii jiifkooda ahaa kushiinkii cuntada lagu karinaayey fasalladii markaan soo aragnay waxaan ku aragnay wax annagana soo cajabiyo oo aan ku qanacno oo qurux badan gabdho qurux badan oo mooralkooda uu dhisan yahay cunto fireesh ahoo caraf badan waxaan soo aragnay guryo qurux badan oo goglan marka waa u mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad maamulayaasha maamula dahabo aadan iyo walaashay xabiibo mooda mooda sida quruxda badan oo isxilqaanka leh oo ay xuruntii iyadoo gaab ay ku jirto gacanta ay ugu haayaan waa u mahad celinayaa ilaaha idinkiis annagoo ka dawlad ahaan waxaan rajaynaynaa codkaas ama caqabadaha caqabadaha ayaga haysto oo ay noo sheegeen baahiyaha ay qabaan inaan meel dheer gaarsiin doono hadduu ilaahay yidhaahdo gabdho oo maasha allah oo yaryar oo future leh aa ujeednaa wasaaradda waxbarashada dhinaceeda waxa aan aan kaga caawin doonaa waxay tahay in ka hortag aan waxaas wacyigelin badan oo ka hortag loogu sameeyo because annaga waxaan haysanaa hadda drop out oo badan eight grade markii la gaaro bas ay iskoolka dhigtaan inta kalena ilaa foom four ma gaaraan ka dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed doctor xuseen maxamed daahir uuse qayb ku haya kormeerka yaa ku hadalay ujeedsho hay-addii faamka ka bixin jirtay oo u n f b a xiriirka xiriirkii la lahayd wasaaradda caafimaadka maadaama ay gaab gashay wasaaraddii waxay la damqatay dadkeedii iyo macallimiintii iyo ardaydii meeshaas ku jireen maantana waxaa lalahay bulshaweynta soomaaliyeed khaasatan bulshaweynta koonfur galbeed waxaan u sheegaynaa wixii caawinaad ah iyo kaalmo ah inay maxaa lalahay siiyaan iskuulkan annagana maxaa ka wasaarad ahaan wasaaradda waxbarashada iyo annagoo iskaashanayna wasaaradda haweenka waxaan meel walba u tagi doonaa insha allah sidii iskuulkan wax loogu qaban lahaa xaqiiqdii bilaanta walibayo udub dhexaadan iyina bulshada si gaare xarunta laka bardow midhiwaay fariiga ee magaalada baydhabo walibay ee taa in la hoojiye waanaya laku shaqeeya sidii lantaag yeera lahaye gebdho